abaar iyo oodal baan ku jiraa ambanoomadiyo manaan kulne abaar iyo oodal baan ku jiraa ambanoomadiyo manaan kulne
amakaagiyaya argagga xaboowa macaanoy iisaas waxaa kuu daran aboowa macaanowe
wanasaydana heesku awe abaaya macaaneyhoy iisaas waxaa kuu daran aboowa macaanowe
afalaad aqoon dunya maya maya ay afalaad aqoon dunya maya maya maanuhe qointuu qofa ee ka dhashaa ayaynala tahay annaga qointuu qofa ee ka dhashaa ayaynala tahay annaga ma og tahay sid looma abuura dadke
ogtahay aqoonta ama haysumasie
ma og tahay aqoonta abalmaysumadarte
ma ogtahay aqoonta ama haysumasiye
ma og tahay aqoonta abalmaysumadarte
ma ogtahay aqoonta miyaa sariibsan kara maya maya ma ogtahay aqoonta miyaa isoo egisa maya maya maahe waintuu qofka ee bedeshaa ayaynaa tahay annagee waintuu qofka ee bedeshaa ayaynaa tahay annagee ma og tahay dib looma abuura dashe adduunyada waanu ka odanahe anagayna halkay ku aadan tahe adduunyada waanu ka odanahe anagayna halkay ku aadan
kulan waa candha wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijka aqoon kororsi ee raadiyo berlo xiliyadan oo kale aad dhegeysataan dhegeystayaal saaad ugu barateen barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbinaa su-aal isugu jiro diini maadi juqraafi taariikh waan isleena wax badan ayay dhegeystayaasheena kusoo kordhin karaan sidaas oo kale ayaad maqli doontaan hase haatee dhegeystayaal marka hore kusoo dhawaada heeskii daafurka
barqaadaan isbaranaa bilowgeeni sheekada buka kaa jeclaysto aniga ayaanay jirkaygaad ku baadeen barqaadaan isbaranaa bilowgeeni sheekada buka kaa jeclaysto aniga ayaanay jirkaygaad ku baadeen soo barashadaadii bidhaantaada quruxdiyo kaftankii uman bogin soo barashadaadii bidhaantaada quruxdiyo kaftankii uman bogin biyadahaad lamoodye badbaadadii naftayday biyadahaa lamoodye badbaadadii badadii nafteeday baridadada keliyaan baryo idinku qadaya baryo idinku qadaya baryo idinku qadaya biyadaha amoodey badbadadii naftayday biyadaha amoodey badbadadii naftayday baridadada keliyaan baryo idinku qadaya baryo idinku qadaya baryo idinku qadaya
waa codkii macaanaa xidigii north america axmed raasta erayadii cabdi xasan miir laxankii cabdi jire jaamac jookle muusigii bashiir hanuuniye waxaana lagu duubay hanuuniye stuudiyo in copenhagen
baaridan jeclaadee bilistiyo hablaha ugu ugu bilicsamayde baahida baahida baahida aan kugu qabo baaridan jeclaadee bilistiyo hablaha ugu ugu bilicsamayde baahida baahida ayaanay aan ku qabo beerkay ku korantee intaan laygu sii badan may baxnaaninaysaa beerkay ku korantee intaan laygu sii badan may baxnaaninaysaa biyadaha la moodye badbadadii naftayday biyadaha la moodye badbadadii naftayday baridadada keliya baryo idinku qadaya baryo idinku qadaya baryo idinku qadaya biyadaha la moodye badbaadadii naftayday biyadaha la moodye badbaadadii naftayday baridadada keliya baryo idinku qadaya baryo idinku
waa hagaag dhegeystayaal halkaasaynu ka gudubna iskaasoo ku luqeynaya fanaanka axmed rasta waxay daafur ahayd barnaamijka aqoon kororsi ee raadiyo beerula dhegeystayaal su-aalaheena ayaan gudageli doonaa haddii way boqodiro su-aasha koowaad ee barnaamijkan waxay tahay sheeg buurta soomaaliya ugu dheer magaceeda buurta ugu dheer dhulka soomaaliya buuraha ku yaala magaceeda ayaa laga doonaya dhegeystayaal ibrli xaali sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo wici doontaan su-aashan waxay tahay sheeg magaceeda buurta ugu dheer buuraha ku yaala wadanka soomaaliya ibrli xaali sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan waad naga soo wici kartaan
abaar iyo oodal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne abaar iyo oodal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne
ama kaagiyaya argagga xaboowa macaanoy iisheeg waxaa kuu daran aboowa macaanowe
ونصيتنا ايش وقوي الضايع معاني هوي iisheeg waxaa kuu
أكون سنية مايا مايا راعي الصلاة أكون سنية مايا مايا ماما وانتو قصيب بكشا أيينا صحي أنك وانتو قصيب بكشا أيينا صحي أنك مؤسهي تظلم أبو رفسي
soo dhow dhegeysta magacaada halkaad joogto hagaag dhegeystaha saqadka telefoonka iyagaa ka go-ay dhegeysta xagi soo dhowo halo dhegeyste
Halo.
soo dhow walaal magacaada halkaad joogto Ah, maxamed buntuun joogo haye su-aasha daad gelinaysa walaal
wixsoo soomaal u dhermaano ha
suralaa suurad sax ee qalad guddiga dhegeystaha si aad buu umahadsan yahay jawaabtu uu bixiyey waa sax su-aasha xigtaan gudagelinaa taasoo ah sheek kumuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee afrikaan ah oo kursiga madaxtinimada si xor ah kaga dega sheek kumuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee afrikaan ah ee kursiga madaxtinimada si xor ah kaga dega magaciisa ayaa laydinka doonaya abri lix sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan waad naga soo wici kartaan dhegeystayaal
abaariyo oozal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulle abaariyo oozal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulle
ama kaagiyaya argagga xaboo macaanoy ii sheeg maxaa kuu daran aboo macaanowe
ونصيدنا ايش وقوي الطاية معاني هوي ii sheeg maxaa kuu daran aboo macaanowe
أفلا تكون دنيا maya maya أي أفلا تكون دنيا maya maya maahe waa intuu qosay bakasha ayaynaa tahay annaga waa intuu qosay bakasha ayaynaa tahay annaga ma og tahay sid looma abuura dadka
soo dhow dhegeysta magacaada halkaad joogto hagaag dhegeystaha xigi soo dhow halow dhegeysta ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan dhegeystayaal su-aashaan dhegeystayaasha weydiinana waxay ahayd sheekumuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee afrikaan ah ee kursiga madaxtinimada si xora kaga dega dhegeystaha xigi soo dhow ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan dhegeystayaal
أبارئي أوزل بان كشدا أم بنوم دي أم نام كلني أبارئي أوزل بان كشدا أم بنوم دي أم نام كلني
ama kaagiyaya argagga xaboo macaanoy ii sheeg maxaa kuu daran aboo macaanowe
ونصيدنا إيش وقوي الطاية معاني هوي ii sheeg maxaa kuu daran aboo macaanowe
أفلا تكون دنيا maya maya أي أفلا تكون دنيا maya maya maahe waa intuu qosay bakasha ayaynaa tahay annaga waa intuu qosay bakasha ayaynaa tahay annaga ma og tahay sid looma abuura dadke
وقتها يحبون كرمها يسوسيه
ma og tahay aqoontaada
soo dhow dhegeysta magacaada halkaad joogto dhegeysta xiga soo dhow dhegeysta
halo soo dhow walaal magacaada halkaad joogto
halo waa ku maqlaa soo dhow walaal magacaada halkaad joogto maxamed oo ismaan juban waxbaad haye su-aasha haddii aad garanayso
aadan cabdullahi ismaan aadan cabdullahi cismaan sax iyo qalad guddiga
dhegeystahaasina aad buu umahadsan yahay jawaabtu uu bixiyey waa sax waa hagaag su-aasha xigta ayaan gudagelayna dhegeystayaal taasoo ah sheeg wadanka ugu kulul wadamada caalamka sheeg wadanka ugu kulul wadamada caalamka ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo cogtaan su-aashuna waxay tahay sheeg wadanka ugu kulul wadamada caalamka cimil ahaan marka la fiiriyo ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan waad naga soo wici kartaan
أبارئي أوزل بان كشدا أم بنوم دي أم نام كلني أبارئي أوزل بان كشدا أم بنوم دي أم نام كلني
ama kaagiyaya argagga xaboo macaanoy ii sheeg maxaa kuu daran abo
soo dhow dhegeysta magacaad eel ka joogto hagaag dhegeystaha xig soo dhow halo dhegeysta abril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan su-aashaan dhegeystayaasha weydiinan dhegeystayaal waxay ahayd sheeg wadanka ugu kulul wadamada caalamka dhegeystaha xig soo dhow abril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan dhegeystayaal
abaar iyo olal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne abaar iyo olal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne wanasaydana ee ku awe abaaya macaanay hooy
soo dhow dhegeysta magacaad eel ka joogto dhegeystaha xiga soo dhow Hello. waalaikum salaam soo dhow walaal magacaad eel ka joogto
waxaan joogaa saaxib nuur xawaad kaaraan caaljahl Eh, magacana
magacaygu waa maxamed xasan ibraahim Eh, su-aasha dee aad garanayso maxamedow
su-aashaygu celi hal mar bal saxaabow wadanka caalamka ugu kulul
etoobiya waa saax saxay qalad guddiga dhegeystahaasi jawaabtu u bixiyey waa khalad waa hagaag weli ay taagan tahay su-aashii ahayd sheeg wadanka ugu kulul caalamka dhegeystaha xiga soo dhow abril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan dhegeystayaal
abaar iyo olal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne
soo dhow dhegeysta magacaad eel ka joogto dhegeystaha xiga halo dhegeysta halo waalaikum salaam soo dhow walaal magacaad eel ka joogto
waa dhawa aadanow su-aashaygu celi adag waata saaxib wadanka caalamka ugu kulul
magacayga hadda ku kuu sheego waa cabdixi diiq soo jooga guddoomiye wadanka caalamka ku kor waa libiya libiya saxaya qalad guddiga
cabdiceed aad ayuu u mahadsan yahay jawaabtu u bixiyey waa sax waa hagaag su-aasha xigta ayaan guda gelaynaa taasoo ah sheeg dhegeyste wadanka adduunka ugu islaamka badan sheeg wadanka adduunka ugu islaamka badan ama dadka ugu badan ee islaamka ah ay joogaan dhegeystaha xiga soo dhow ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartanna waad naga soo eegtaan
abaar iyo olal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne abaar iyo olal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne
halo dhegeyste soo dhow walaal magacaad eel ka joogto haye su-aasha deed garanayso walaal kadka telefoonka ee ka goa su-aashaan dhegeystayaasha weydiin waxay ahayd sheeg wadanka adduunka ugu islaamka badan soo dhow dhegeyste ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan dhegeystayaal soo dhow Halo. halow dhegeyste weli way taagan tahay su-aashii ahayd sheeg wadanka adduunka ugu islaamka badan dhegeystaha xiga soo dhow halow dhegeyste ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo xigtaan dhegeystayaal
abaar iyo olal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne
soo dhow dhegeyste
alo salaamu calaykum
waalaikum salaam soo dhow
waa dhawa walaal
magacaad eel ka joogto
xasan maxamuud xasan oo joogo marxawaad haye su-aasha dee aad garanayso
haa su-aasha dee aad garanayso walaal
wadanka adduunka ugu islaamka badan waa soomaaliya saxa ee qalad guddiga dhegeystahaasi jawaabta u bixiyey waa khalad waa hagaag dhegeystayaal wakhtigoona ayaa ogeysay su-aashan oo dhowr dhegeysta ay isku dayeen haddii aan abdiqaadirow aan kuu soo celiyo si aad dhegeystayaasha uga faaideyso haddaba dhegeystayaal jawaabta saxda ah waa dalka indonesiya aad baad umahadsantahay cabdiqaadir cumar ibraahim guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka aqoon korsi haddii abdiqaadiro intaa barnaamijkan mid lamid ah mar kale isku maqli doono sidaas iyo nabadgelyo
abaar iyo oolal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne abaar iyo oolal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulne
ama kaagiyaya